webhog ogaal eewo warnungnan ku aragaanay xaqiiqada ku warramow adduunka afartiisgeysa akhbaar walaayfadhiya idaal news ku xaqiiqsay dantii horumarka bulshada kanka dadaalow aan ku dayto degdeg ka booqoy websayte-ka idaala news com webka wararka hiiso leh iyo walidhii dhabtiyo ada ku helaasu idaali news com websayt inaynin badanayna dhexdhexaade idaala news com warar ingiriisi af soomaalilah kinka bandhikow idaali news com warwalyaad ha ku aragta idaali news com ummadahooda naseeta ete maama emayka eraa booqoy idaala news com
ciidamadan hadda la amisom oo meeshaan hadda jooga waxay ku dhex- waxay dhex taagan yihiin fadeecadkii ugu xumayd oo bini aadmiga soo martaa dadka mada dhan oo laba iyo labaatan gaariyo aan aada soo kordhiyeen ayaan jirin waxaa hor taagan in ayan dhammayn afar kun oo nin oo hadda dhinac u warwareegaysa Eh, marka eh, intaasoo miisaaniyad ah oo caalamka ka socoto beesha caalamka disay inay wax ka qabtaanin Eh, soomaaliya wax ka qabtaanin oo dal africa oo adarisa oo eh, marka inay meesha beesa iskaga qaataan oo dalo oo dalo siyaasadeed ay u joogaanin oo afkooda xukun ku haysashadaa keliya ay wadaan oo rasaasada hoos ka siiyaan ayaan bakala jeclayn Eh, ninkooda afrikaanka ah oo xitaa dhimanayo oo nimada uga qaataaniin shabaabka oo ninkii dagaalay iyo dusha ugu qora marka waxaan leeyahay dabeecad xun baa ka eh, kaga dhacday soomaaliya Eh, ilaa iyo sagaashan iyo toddobadii bay soo galeen waxaa laaleeya waxa ay qabteen